kuna wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dalladda sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaara oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba aniguo axmed tifow ayaa barnaamijkan soo jeedinaya barnaamijkeennan toddobaadkanna waxaan ku eegi doonaa dadka magaalada beledweyne oo si isku tashi ah ku dhisanaya laamiyadii ay burburisay fatahaadda webiga shabeelle ay ka geysatay gobolka hiiraan mashruuc lagu soo saarayo calafka xoolaha ay saamaysay abaaraha gobolka gado oo laga hirgelinayo degmada baardheere iyo warbixin aan idinkaga hayno dhibaatada ka dhalatay qaaliga iyo lacagta dulsaarka ah ee badanaa laga qaado dadka isticmaala korontada magaalooyin ka mid ah galmudug aan ku bilownee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa saameyn ku yeeshay fatahaadii webiga shabeelle uu ka geystay afarta xaafad ee ay ka kooban tahay iyadoo biyuhu ay burburiyeen wadooyin muhiim u ahaa dadka iyo gaadiidkaba waddada laamiga ah ee aada gobollada dhexe ee dalka oo ka mida kuwa burburka uu soo gaaray waxaa dayactir ku sameeyey ganacsatada iyo gaadiidleyda magaalada beledweyne iyadoo aysan gacan ka helin maamulka gobolka iyo kan degmada waxaa jira in mashruucan ay ku baxday lacag kumanaan dollar ah inkastoo ay bixiyaan gaadiidleyda lacago canshuuraha oo bil walba ah haddana waxa ay ka dalbanayaan maamulka gobolka iyo kan degmada in ugu yaraan lacagaha ay bixiyaan adeegyada bulshada wax loogu qabto shukri baryare oo beledweyne joogta ayaa kasoo dirtay warbixintan fatahaadii webiga shabeelle uu sanadka ka geystay gobolka hiiraan ayaa sababtay burburka laamiga marabartamaha magaalada beledweyne oo la dhisay kii biyaha oo ahaa kuwii ugu badnaa uguna xooganaa ee magaalada soo gaara ayaa sababay in laamiga intiisa badan uu jajabo islamarkaana ay biyaha meelaha qaar ka dhigeen godod waaweyn taasoo ay dhibaato badan ku qabeen isticmaalkeeda gaadiidka waaweyn bajaajta iyo shacabka magaalada ayaa dib u dayactir lagu sameeyey camarow cali geedi oo kamid a gaadiidleyda iyo ganacsatada gobolka hiiraan sidoo kalena kamid ah dadka hormuud ku ahaa dib u dayactirka wadada laamiga ah ayaa sheegay in meelo badan ay biyaha ka jareen wadada islamarkaana ay gaadiidleyda u istaageen intii tabartooda ah oo ay wejiga koowaad ku bilaabeen kuwii labaatan kun oo dollar ilaa haddana uu socdo dayactirka dhaqaale intaasi ka badanna uu ku baxay iyagoo ka shaqeynaya in si uun loo maro wadadan muhiimka ah camalow ayaa sheegay in dhaqaalaha ay bixiyeen gaadiidleyda aysan wax qeyba ka qaadan maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada balse ay u baahan yihiin in kaalinta maamulku noqdo mid dhammaystir ah dhismaha laamiga maadaama aysan ku filnayn shaqadii ay qabteen in muddo la isticmaalo wadadan waxa uu tilmaamay in gaadiidleyda uu maamulka ka qaado lacag canshuur ah islamarkaana ay ahayd in lacagaha ay bixiyaan loogu qabto howlaha noocan ah oo ay dib u soo laabato fatahaaddii markay timiday way dhufatay laamigii dhan way jartay buundaday ka jartay waxay ka jartay reed aamina ka jartay waxay ka jartay aaga cilmiloose ka jartay nuur xawaada ka jartay magaala dhamee ka jartay ilaa gadaal dambo markaan wadadii fiirinay dalkan halka marxaladoo maray aan fiirinay waxaan isla garanay in aan dalka aan u istaagno oon waddadii aan dhisano gaadiidleyda gobolka hiiraan ayaa dhistay waddada dhismaha wadadan laamiga ah waxaa isku xilqaamay dayactirkeeda kaliya gaadiidleyda gobolka hiiraan iyadoo ay wadadan muhiim u tahay isku socodka guud ahaan gobolada dhexe ee soomaaliya cabdiqaadir xuseen cismaan oo kamid a dhallinyarada waxbaratay ee ku shaqaysata bajaajta ayaa aada u soo dhaweeyey in hadda si caadi ah loo mari karo laamiga oo maalmo ka hor ay dhib ku ahayd inuu bajaajtiisa ku wado wadooyinka magaalada gaar ahaan laamiga la dayactiray hadda waxa uu sheegay inay jiraan wadooyin kale oo ay dhibaato ku qabaan maristooda kuwaas oo burbursan loona baahan yahay in lasii wado isku tashiga lagu dhisayo wadooyinka beledweyne ka dhallinyaro ahaana ay qeyb weyn ka qaadan doonaan sidii arrintan loo hirgeli lahaa cabdiqaadir ayaa xusay in dadka xanuunsan waayeelada caruurta haweenka iyo ardayda ay dhibaato ku qabeen isticmaalka wadadan intii aan la dayactirin balse ay hadda si wanaagsan u isticmaalaan isaga oo maamulka degmada ka dalbaday in ay dib ugu soo celiyaan lacagaha ay u bixiyaan canshuur ahaanta iyaga oo dib u dhis ku sameynaya wadooyinka weli burbursan baahi weynaan u qabnaa in wadooyinka la furo sababtoo ah wadooyinku waxawaaye waa meelaha ugu muhiimsan ee aan ku shaqaysano waaye marka wadooyin aad u fara badan haddii biyuhu ay saameyn oo ilaa hadda biyaha u xiran ganacsatada ayaa ka soo jawaabeen dib dayactir aad mataqaanaa u muhiimsan way ku sameeyeen dayactirka hadda mataqaanaa wadooyinka ganacsiga iyo socodka gaadiidka dadweynaha oo furmay aadan usoo dhaweynaya guddigana waa u mahad celinaya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan cali cismaan xuseen ayaa sheegay in uu si dhow ula socdo dhibaatooyinka xagga wadooyinka ah ee ka jira afarta xaafadood ay ka kooban tahay beledweyne sidaas oo ay tahayna aysan jirin hal wado oo ay dhiseen ama dib u dayactir ay ku sameeyeen maadaama magaalada dib loogu soo noqday saddexdii isbuuc ee u dambeysay maamulkana ay hadda wixii ka horeeyey ku mashquulsanaayeen in dadka la siiyo biyo iyo raashin wuxa uu tilmaamay inay jiraan qorshooyin ku saabsan sidii loo furi lahaa wadooyinka xiran balse caqabadaha ugu badan ee maamulka gobolka haystaa ay tahay dhaqaalalaan baahsan oo jirta iyo inuu maamulku yahay mid curdun ah gudoomiyaha ayaa bogaadiyey guddiga gaadiidleyda ee dayax tiray laamiga magaalada uguna mahad celiyey isagoo oo tilmaamay in ay diyaar u yihiin in maamulka uu kaalintiisa qaato
wax hadda laysla ogyahay ama xag dowladeed ka yimaaday stateka oo kaleeta ama hadda gobol iyo degmo hadda wax badan laga yaaba in talooyin iyo waxyaabahaas oo kaleeta ay jireen laakiin hadda intaa ogahay walax active oo muuqdo hadda howl la qabtay oo ogahay hadda ma jirto nidaamka haysan nidaam iska curdun ah waaye awoodda hadda uu leeyahay ama capacitigana capacity dakhli ama dhaqaale meel ugu jiro wax ku dhisi karo ma jirto ama hadda caqabad kale ma arko haddii maanta ay jiri lahayd ama waxaa la yidhaha system maaliyadeed oo nidaamsan oo ka hagaajisan oo waxaas laga sameyn kara ay jiri lahayd waxaa aaminsana in la dhisi lahaa aad ayay u mahadsan tahay waryaheena shukri baryare ee warbixintaas nala socodsiinaysay abaaraha inta badan kusoo laalaabta dalka ayaa saameynta ugu badan waxa ay ku yeeshaan duunyada oo kaalin muhiima uga jirta nolosha dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan miyi iyo magaalaba maadaama ay abaar weliba oo dhacda ay disho kumanaan xoolo ah kuwaasoo isugu jira geela lo-da iyo ariga iyaga oo aan helin calaf ay cunaan taas oo keenta in abaartu ay disho si taas looga hortago ayay hay-adda samafalka ee sado oo kaashanaysa hay-adda oxfam waxa ay mashruuc lagu soo saarayo calafka xoolaha markii ugu horreysay ka samaysay magaalada baardheere ee gobolka gado iyadoo ay ka faa'iidaysanayaan ku dhowaad konton qoys oo loo tababaray axmed cumar saalixi oo baardheero ku sugan ayaa soo jeedinaya warbixin ka hadlaysa hay-adda samafalka ee saado oo kaashanaysa hay-adda caalamiga ee oxfam ayaa dabyaaqadii bishii disembar ee sannadkii laadakuaaatanka waxay ka bilaabeen degmada baardheer mashruuc tijaabo ah oo la xidhiidha sida loo abuuro calafka xoolaha iyadoo ujeeddada mashruucan uu yahay si looga faa'iidaysto calafka casriga ah iyadoona la isticmaalin ciid ah si xoolaha xilli waliba abaar iyo aaranba ay u helaan calafka xoolaha mashruucan lagu soo saarayo calafka xoolaha ay cunaan ayaa markii ugu horraysay waxaa ka faa'iidaystay islamarkaana loo tababaray muddo saddex bilood ah ilaa afartan qoys oo deggan xaafadda buulaceesaan ee ku taalla duleedka waqooyi ee degmada baardheere aamine maxamed colaad waxay ka mid tahay dadka deggan xaafadda buulaceesaan ee ka faa'iidaystay mashruuca calafka xoolaha iyadoona ka mid ahayd afartan ruux ay ka qaybgaleen tababar lagu baranayay beerista calafka xoolaha waxayna ka warramaysaa dareenkeeda xoolihii ayaga ahay oo la siiyey ilaahay baa ku mahadsan way ku raysteen waad aragtaan waa kuwa hadda sawirkooda idiin muuqda waxaana doonaynaa arrinta ayadaheed in noola bilaariyo oo inta ayadaheed in ka badan lagu da sidoo kale ibraahim sheekh xuseen oo ah gudoomiyaha guddiga beerley degmada baardhere ayaa bogaaday mashruuca calafka xoolaha ee lasoo bandhigay wuxuuna ku ammaanay hay-adda saadi oxfam inay u horseedeen dadka deegaanka mashruuc waxtar u lehleeyahay waxaan baahi u qabnaa wax soo saarta dhulkeenna waad arkayseen waxaan maantayto meeshaan lagu hayo ummad aan tiknolojiyadan iyo wakhtigaan midna joogin oo shan kunoo sano ka hor noolayd baa isticmaali jirtay baa layidhi maskaxdii insaanku marka waxaa loo baahan yahay inay leedahay tadawar iyo horumar cabdirashiid maxamed cabdulaahi oo ah madaxa wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmada baardheere ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey mashruuc calafka xoolaha ee lasoo bandhigay wuxuuna tilmaamay mashruucani inuu waxtar u leeyahay xoolaha oo cawas ku helaya muddo ka yar ilaa hal toddobaad
waa ka fiican yahay oo cawskii digirtii galeydii baalka galeydii wuu ka fiican yahay digirta haddii mar xoolaa laado midkaana waa mid ugu cusub saakina la horkeena waxaan codsanayaa amaan bogaadinayaa dadka beeralayda ah dadka inay u soo saaraan waxyaalaha xoolaha waxtarka u leh oo nolosha ah hadda sanadkan dada waxyaababaan maba loo baahan inay leeyihiin oo sanad iyo aranta la leeyahay ma ahan haddii asagoo kuu taagan uu sanada kuu aragto kayd buu kuu gey ama waa farsamo aad barato sii ku sii socon in la dhegaysto oo laga tago waxaa ka fiican in laisku kallifo waxaa maalin walba keenaya nuur turbac oo ah guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada baardheere oo soo xiray barnaamijka bandhigga kana hadlay aragtida maamulka ayaa sheegay in mashruucani uu muhiim u yahay gobolkeenna oo afartii sane ugu dambaysay ay ka dhaceen abaaro soo lalaabtay wuxuuna ugu baaqay bulshada deegaanka inay si mug leh uga faa'iidaystaan mashruucan saado ay ka hirgelisay deegaanka
waxaan u soo dulaynaynaa bulshada baardheere inay mashruucan si mugleh uga faa'iidaysato si xilliga ay abaaruhu yimaadaan moogtahay ay difaac loo helo oo looga gaashaanto oo xoolaha calaf loogu helo waxaan kaloo ka codsanaynaa hay-adda saado iyo oxfam oo hadda barnaamijkan taageerayso in mashruucan la ballaariyo hadda waxaa halkan laga sheegay inay ka faa'iidaysteen afartan qoys waxaan rabnaa ilaa afartan kun oo qoys in la gaarsiiyo oo dadku ay ka faa'iidaystaan waxaan kaloo u baahannahay dadka la tababaray oo wakhtiga la geliyey oo barnaamijkan ka faa'iidaystay inay ayagu si kastaba arrintu hatee mashruucan calafka xoolaha ee markii ugu horraysay laga hirgeliyey degmada baardheere tijaawadii u horraysana lagu guulaystay ayaa ah mid wax weyn ka tari doona nolosha xoolodhaqatada deegaanka oo labaatankii sane ee lasoo dhaafay la daadhacayay abaaro iyo daaqlaan soo noqnoqday
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wadaagga sooma oo muqdisho idinkaga imaanaya ugu dambayntiina dhegaystayaal bulshada magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa si adag u dhaliilay shirkadda korontada siisa magaalada iyaga oo ku eedeynaya in ay faa'iido badan ka sameeyaan bulshada dhexdeeda waxa ay sheegeen in dowlad goboleedku uu ka warhayo qiimaha saa'idka ah ee korontada taas oo ay ku tilmaameen mid suuragal aan ahayn iyaga oo ugu baaqay maamulka galmudug in ay la yimaadaan qorsho cusub oo koronto raqiis ah lagu keenayo magaalooyinka galmudug si looga baxo korontada qaaliga ah oo hadda qiimaheedu uu gaarayo in ka badan hal doolar halkii kilowaad haddana aan ku filneen xaafadaha kala duwan ee magaalooyinka dhuusamareeb leyla cali oo joogta magaaladaasi ayaa ka soo diyaarisay warbixintan
iyadoo shacabka magaalada dhuusamareeb ay aaminsan yihiin in haddii shirkado badan ay jiri lahaayeen fursado badan ay bannaanaa lahaayeen caqabadaha badana lagala kulmo korontadana xal loo heli lahaa ayaa qaar ka mid ah ganacsatada isbitaalada iyo madaxda dowladda waxa ay bilaabeen in ay qarashgaraystaan goobahooda shaqo si ay uga karaftoobaan in mararka qaar shaqooyinkooda ay u istaagaan korontada awgeed maadaama ay iska baxdo farxaan maxamed cali oo ka mid ah bulshada magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in haddii la heli lahaa shirkado koronto oo badan meesha ay ka bixi lahayd lacagtan aadan isticmaalin oo lagaa qaadayo ayna jirto lacag lagaa qaadayo xatii haddii aadan isticmaalin waxa uu sheegay inuu imaan lahaa tartan shirkad kastaana tan kale say uga hormari lahayd bulshadana ay usoo jiida laheyd ay ka shaqayn lahaayeen isagoo intaasi raaciyey in hadda korontada lacag fara badan looga qaado ayna aad qaali u tahay haddana uu bixiyo konton doolar iyo ka badan bil walba farxaan waxa uu sheegay in caqabadahan ay ku yimaadeen halkan shirkad oo wax la xisaabtamaya aanay jirin maadaama ay haysato fursad wax walba iyada ku go-aami karto waxaana ay cabashadiisa kusoo aadaysaa xilli ganacsato badan ay isticmaalaan soolarka iyadoo ay weli jiraan xarumo dowladeed iyo goobo kale oo gaar loo leeyahay oo aan weli ka karaftoomin korontada aanna isticmaalin soolar iyo motoortoona farxaan ayaa soomo u sheegay in ilaa iyo toban saacadood uu iska bedelay bal inuu isbedelo qiimaha qarashka laga qaado laakiin aa ku khasbana inaa bixiyo waxa uu qasbaya waxaa waaye shirkad koronto kale magaalada maba ka shaqaysaba haddaa maanta ana u baahanaha korontada nolosha aasaasigay ka mid taha koronto la-aan qof noolaa karta malahan maanta shirkaddan haddaa iska bixi lahaa oo shirkad kale oo ka raqiisan aa aadi lahaa shirkadii kale aa aadi lahaa maba ku taala magaalka sababtaasaa uu qasbanaa inaa midaan aa iskaga qaato wax walba ee dhahdan aa iska yeelo wallaahi ani koley horta saameyn aad iyo aad ay igu yeeshatay maalin dhan telefonkii waa iska dansanaa cabdulaahi maxamed xasan waa mid ka mid ah ganacsatada magaalada dhuusamareeb hadda waxa uu isticmaalaa soolarka si uu ugu maanaj garayo howlihiisa shaqo horey waxa uu isticmaali jiray korontada laakiin dhowaan ayuu go-aansaday inuu soolar isticmaalo si uu u yareeyo cadadda lacagta laga qaado cabdulaahi ayaa sheegay in la joogo duni hormartay si looga faa-iideysto ilaha dabiicigaana ay tahay in la isticmaalo ilayska qoraxda maadaama gobolka galgaduud uu yahay gobol cimil ahaan ku wanaagsan isticmaalka soolarka waxaana uu sheegay in dunidu ay guureyso isticmaalka soolarka isagoo sheegay in aysan ku baraarugsanayn bulshadu muhiimada uu leeyahay soolarka isagoo intaasi raaciyey in markii hore uu bixi jiray lacag dhan afar kun iyo shan boqol haddana uu bixiyo shan boqol oo keliya cabdulaahi ayaa soomo u sheegay in soolarku uu yahay waxa aad adigu maal gashanayso aanna lacag dheeriya lagaaga rabin adiguna aada xukumanayso muhiimna ay tahay in tiknolojiyadda say u hormartay loola hormaro islamarkaana laga maarmi karo beddelkeedana soolar la isticmaali karo maadaama uusan kaaga bixin ishdaal ee keliya uu kaa rabo soolar ku nadiifin wuxuu intaasi ku daray in markii laga tago bulshada aysan xitaa ganacsatadu ka faa-iideysan kuna baraarugsanayn isticmaalka qalabka soolarka aysan amaalgelin haddana weli la isku dhex wado oo ay xoog badan tahay korontada laakiin laga guuri doono loona guuri doono isticmaalka soolarka waa su-aal fiican waqti xaadirkan hadda la joogo labadaba waa isku isticmaalnaa soolarkana waan isticmaalnaa korontadan waan isticmaalnaa laakiin waxaan ku tiirsannahay soolarka inta badan boqolkiiba sagaashan korontadana waxaan ka isticmaalnaa boqolkiiba toban isbedelka aan dareemay waxay tahay intay qarashkii iga bixi jiray korontada aan aada u dhimay boqolkiiba sagaashan casadkaas anigu aan leeyahay aan ka faa'iidaysto iyo ilayskaas oo natural resourciga ayaan ka faa'iiday cabdirasaaq sheekh axmed maamulaha shirkadda korontada hilaac oo aan xafiiskiisa ku booqanay ayaa inoo sheegay in aysan jirin lacag dheeriya oo aan laga qaado bulshada laakiin dadka lagu wargeliyo inay iska joojiyaan isticmaalka korontada qofkii diidaa oo raba in ay usii shaqayso korontadana lagula heshiiyo in laga qaado lacag yaroo baysa ayna jirto sabab ku qasbaysa shirkadda taas oo ah in uu shidaal baxayo islamarkaana uu jiro dab lumaya waxaana hore ula galnay heshiis mana jirto lacag intaasi ka badan oo laga qaado maadaama hadda ay soo badanayaan dadka isticmaalaya soolarka magaalada dhuusamareeb cabdirasaaq ayaa sheegay in soolarka dadku aanay aqoon u lahayn ayna goobjoog u ahaayeen ka shirkad ahaan dad badan oo inta soolar saarteen haddana ku khasaaray iskana bixiyay ugu dambeys sababta ugu weyn ee dadkan ku kalifaysa inay soolarka isticmaalaanna ay tahay inay ka badbaadaan lacagtan ku baxaysa kiilowaadka korontada ayna jiraan ganacsato waaweyn oo lacagta bixinteeda dhib ku qabay ka shirkad ahaanna ay aada ugu faraxsan yihiin inay dadkaasi maalgashi cusub la imaadaan taasi maba ahanba qof aan ganacsiga waxba la socda muxuu ahaa aa ku fakari karta maahane qof doonaysa inay dukaan meel ka furato inay faa'iido rabto iyadaan ballaaluush kaa yeelin inta badan suuqa marka la xidhanaayo waa in qofkaasu ay awood wax ku hor istaagtaa ama awood muxuu ahaa maamuloo u xiraa uu jiro mar haddaan awood maamuloo u xiraana jirin annaguna wax dhibaataa cidaan hor taagannaho waxa keensana leenaha aan la arag dadka korontada keena marka koowaad khiyaarkooday leeyihiin oo meesha inay wax ka helayeen inay u arkaan waaye leyla cali cabdi dalada sooma dhuusamareeb
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeennan toddobaadkan waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah sidee ayay bulshadu uga baaqsan karaan adeega korontada oo qiimo sare ka ah magaalooyin badan oo dalka ah nala wadaag aragtidaada iyo su-aasha aad qabto adiga oo la soo xidhiiraya taleefannada idaacaddan mahadsanidin